gaara heerkii ugu hooseeyey muddo sannado ah hoosna u dhacay kalabar taasi oo dhaawac xoogan gaarsiisay dhaqaalaha dalka sacuudiga iminka ayaa sacuudi carabiya waxa ay ku dhawaaqday qorshe loogu magacdarey aragtida laba kun iyo soddon oo ujeeddadiisu ay tahay in lagu soo afjaro tiirsanaanta dalkaas ee saliidda qorshahan ayaa waxaa naqshadiisa leh dhaxal sugaha boqortooyada dalkaasi maxamed bin salmaan oo ah wiilka uu dhalay boqorka iminka ee dalka sacuudi arabiya haddaba muxuu yahay qorshahan waxaan arrintan weydiiyey zakariye quule oo ah suxufi degan dalka sacuudi arabiya kana tirsan wargeeska alwaddan ee dalkaasi ka soo baxa horta qorshahaasi dhowaan buu soo baxay waxaa garwadeen ka ahaa dhaxal sugaha labaad ee dalkan wasiirka gaashaandhigga ahna madaxa golaha qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta waxaa magaciisu yahay aragtida laba kun iyo soddon ama qorshaha laba kun iyo soddon qorshahani waxa uu uga horreyn cuskanayaa saddex qodob oo muhiim ah oo ay midda ugu horreysa ay tahay in uu waddankani yahay waddanka ugu muhiimsan wadamada ama dalalka carabta iyo islaamka maxaa yeelay kacbadii islaamka ku taal hal bilyan oo muslim in ka badan ayaa dhinaceeda usoo tukada islamarkaana xaj ama cumro u yimaad taa arrintaasi oo u baahan markaa in laga faa'iidaysto sida uu qorshahani dhigayo talabaadi waxa weeye awood maalgashi oo fara badan oo haddii la derdergeliyo wax fara badan oo horumara laga dhexli karo iyo ugu dambeyn goobta uu caalamka dalkani kaga yaal oo ah mid aada u muhiim ah ama istraatiijiya iskuna xidha saddex qaaradood oo kala ah africa iyo asia iyo yurub marka qorshahani kolley waa dhinacyo badan yahay ujeedadiisa koowaadna waxay tahay in la helo ila dhaqaale oo kala duwan lagagana maarsami karo ku tiirsanaansihii shidaalka ee muddada siddeetanka sannadood ku dhow waddankani uu kusoo jiray marka way dhinacyo badan tahay aragtidani waxaana lagu tilmaamay aragti aada u dhiiran islamarkaana xeel dheer oo meel fog wax ka aragtay cilmi baadis iyo garanaysa arrimo caynkaasana cuskanaysa ujeedadooda koowaadna waxa ay tahay saan sheegay in dhaqaale kala duwan la helo oo lagaga maarsamo ku tiirsanaashihii shidaalka iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga in laga faa'iidaysto dhinacyada macdanta oo uu amiir maxamed bin salmaan sheegay in sanadkii laga heli karo macdanta oo keliya haddii loo dhaqaaqo sideeda looga faa'iidaysto sagaashan kun oo shaqo iyo toddoba toddobaatan iyo sagaal bilyan oo lacagta waddankan ee riyaalka ah in laga heli karo sanadkii waxa kale oo weliba sheegay mar uu ka hadlayay telefishinka waddankan iyo midka caalamiga ah ee alcarabiya la yidhaahba waxa uu sheegay in macdanta sacuudiga keliya boqol kiiba lix laga faa'iidaystay ama aan idhahda boqol kiiba shan isla markaana ay tahay ama waddankan waxaa ku aasab muu yidhi boqol kiiba lix macdanta caalamka waxa kale oo aragtidani dabooleysaa dhinaca gaashaandhigga oo in horumarin badan lagu samayn doono la filayo marka la dhaqangeliyo waxbarashada oo kor loo qaadi doono caafimaadka laftiisa iyo dhinaca tabarta maxamed bin salmaan waxa uu sidoo kale sheegay in haddii sannadda laba kun iyo labaatan uu istaago wax soo saarka saliidda uu dalka sacuudiga badbaadi karo dhaqaale ahaan ma sahlana in muddo sidan u kooban ay dowladda sacuudiga uga maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto oo soo socotay muddo ka badan siddeetan sano zakariya ayaan mar kale weydiiyey sida qorshahan lagu hirgelin karo iyo suurtagalnimada ah in uu guulaysto wakhtiga sidan u gaaban iyo mar uu ka hadlayey amiir maxamed bin salmaan oo ah garwadeenka qorshahan waxa uu sheegay shan iyo toban sannadood ka horba afar sannadood kadib ayabuu isagu sheegay in waddankani noolaan karo shidaal la-aan marka aada u fiirsato ama aada dib ugu noqoto siyaabaha ay ku suuro geli karto in muddadaa gaaban isbeddel noocaasa oo baaxadiisu intaa leeg tahay la sameeyo run ahaantii de horta caqabado way ka hor iman karaan hase yeeshee markaad dhinaca kale eegto haddana waxaad dareemaysaa in kartideedii iyo ku talagelkeediiba ay miiska saaran yihiin tusaale ahaan amiir maxamed bin salmaan marka uu qorshahan sharaxayay isaga laftiisu waxaa ka muuqatay horta kalsoonaa isku kalsooni fara badan nin huba waxaan uu ku hadlayo islamarkaana luqad dhaqaale isticmaalaya oo nambaro iyo tirakoob wax ku sheegaya ayuu ahaa waxa kale oo waddankan dhawaan laga shaaciyey in la asaasi doono xarun qaabilsan qiimeynta habsami socodka mashaariicda xukuumadda oo soo saari doonta afartii biloodba hal mar warbixino ku saabsan meesha ay wax ka qaldan yihiinna sheegi doonta waxa kale oo lagu tala jiraa in la dardargelin doono la dagaalanka musuq maasuqa marka qodobada noocaasa markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaysa in qorshahani haba ballaanaadee la hirgelin karo oo uu fursado badan oo suurtagalnimo ah u haysto sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday in sidoo kale ay soo saari doonto barnaamij cusub oo fiisa ah oo ajaaniibta muslimiinta iyo carabta u oggolaanaya inay dalkaas ka shaqaystaan taasi oo qayb ka ah qorshaha boqor maxamed bin salmaan uu daaha ka rogay si kastaba waxaa xusid mudan in sacuudi arabiya aysan saxiixin heshiiskii baris ee taariikhiga ahaa ee toddobaadkii tegey lagu saxiixay magaalada new york kaasi oo boqol iyo shan iyo lixdan dal ay ku ballanqaadeen yaraynta qiiqa hawada lagu sii daayo waxaana tani ay shaki gelinaysa xaqiiqda ah in sacuudi arabiya ay doonayso inay ka maaranto ku tiirsanaanta saliidda ay soo saarto intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha islaamka waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya